أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الsaafaat aayadda kontonaad ayuu casharkeena caawa uu ka bilaabmayaa ee aayadihii noo soo dembeeyey waxay ku saabsanaayeen abaalmarinta uu alla abaalmarinayo dadka ahlu jannada ah oo in sharaab aada u wanaagsan lagu abaalmarinayo ee khamri ay cabayaan madax wareer aan lahayn isla markaasna aan caqliga ka gororinaynin haween aada markaa yacni u qurux badan in alla subxaanahu oo araggooda raggooda un ku xabisay in agtooda ay ahaanayaan iyagoo marka nicmadaa ku jiro ayuu alla subxaanahu watacaala halkan qiso waxaa laga gelayaa nin adduunyada markuu joogay isagu toosnaa oo nin markaa saaxiib la ahaa oo isagu aan toosnayn oo bacdiga iyo arkaantii iimaanka iyo inkirsanaa oo gaal ahaa ee adduunyada isku dayay inuu baadiyeeyo uu dhumiyo ayaa markaa jannada nicmadeeda iyo marka uu arko qofka mu'minka ahaa ayuu soo xasuusanayaa wixii adduunyada uu ku baadiyey rabay ninkaa gaalka ah markaa ayaa ilaahay tusayaa gaalkii oo naarta dhex joogo oo dhexdeeda ku jiro iyo isagii oo ilaahay ugu nicmeeyey uguna kuna galladaystay jannada towfiiqdana waafajiyey arrintaa buu rabbi marka uu ka waramayaa qaala tacaala alla wuxuu yidhi faaqbala bacduhum qaarkood wuxuu u jeestay calaa bacdin qaarka kale ayuu qaabilay yatasaa'aluuna xaal ay isa su-aalayaan oo qaarkood qaarka kale ay wax su-aalayaan qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid oranayo ama dhahaya ayaa wuxuu yidhi qaa'ilka oo minhum iyaga ka mid ah innii aniga oo ahlu jannihii ka mida waay wuxuu yidhi innii aniga kaana lii waxaa ii ahaa qariinun waday ayaa ii sugnaa oo waday ayaan lahaa yaquulu wuxuu dhihi jiray wadaygaa a innaka adiga isagoo jeesjeesayo a innaka niyahow adiga la mina almusadiqiina kuwa rumaynaya miyaad ka mid tahay kuwa rumaysan miyaad ka mid tahay bilbacthi in laysa soo noolaynayo a idaa haddii midnaa aan dhimanno wa kunnaa aan ahaano turaaban ciid aan noqonno iyo wacidaaman lafo nubcahu mana lasoo bixinaya annaga a innaa annagu lamadiinuuna kuwa la abaalmarinayo oo abaalmarin helaya miyaan nahay sidaabaa marka nin sidaa abaajiray buu leeyahay oo sidaa idhihi jiray qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid oranayo ama dhahayo kaas oo minhum iyaga ka mida ahlu jannihi innii aniga kaana lii waxaa ii ahaa qariinun waday ayaan lahaan jiray oo ii sugnaa qariinka marka laba tafsiir baa ku jirto bimacnaa shaydaanba in loo jeedo oo shaydaankii isaga la lamaansanaa ee qariinkiisa ahaa waana qowlu mujaahid kaas tafsiir labaadna waxa uu leeyahay innii kaana lii qariinun ay shariikun ow saaxibun waday ama saaxiib ayaan lahaa macnuhu inuu sidaa yahay oo min bani aadam oo bani aadam ah yacnii nin saaxiib ah baan adduunyada ku lahay bani aadam ahoo isaga gaal ahaa anna aan mu'min ahaa isagii baa marka isku dayey inuu aniga idhumiyo oo ibaadiyeeyo sidaas weeyaan qisadana marka sidaa ibnu cabaas ayaa macnaha ku fasirayo oo wuxuu yidhi huwa arajulu lmushriku yakuunu lahu saaxibu fi ddunyaa min ahli liimaan waa qof gaal ah oo adduunyada qof muslima saaxiib kula ahaa siyaal kala duwan bay u saaxiibi karaanoo shaqo ayaa kulmi karto derisnimaa kulmin karto nin marka un gaal aho qof mu'mina saaxiib la ahaa weeyaan waxa marka laga ay aayaddu ku saabsan tahay ee qariinku marka kii shaydaanka inaan loo jeedin baa loo badan yahay yaquulu kaas oo yaquulu dhahayo wuxuu dhahaye a innaka adiga niyahow ka muuminkaabuu ku dhahayaa a innaka adiga lamina almusadiqiina kuwa rumaynayo kuwa rumeeya miyaad ka mid tahay muxuu rumaynayaa waa la gooyey mafcuulka waa la qadarayaa bilbacthi bachiga dadka rumaysan miyaad adigu ku jirtaa w ayb bacdi l-aima waxay leeyihiin mafcuulka halkan lagu qadarayo mafcuulka halkan yacni ay u baahan tahay oo ainaka la min almusadiqiina waa wasfi mafcuulkiisa iyo aidaa mitnaa jawaabteeda iyo idaada ile waa shardiye mafcuulkaas iyo jawaabta labadaba waxaad dabooleyso ainaa lamadiinuunada dambe marka ay ainaa sidaas qiraa'ada ay tahay inay dabooleyso waa adag tahay marka laakiin qiraa'ada la akriyo inaa lamadiinuuna haddii la akriyo oo hamsada istifhaamka laga tago jumladaa inaa lamadiinuuna mafcuul waa dhici kartaa hal su-aal baad isweydiin kartaa haddaad naxwada dhigato su-aashu waxay tahay haddii jumlada inada ay maxal ama fii maxali nasbin ama fii maxali rafcin iyo ay dhacayso anna inay ku timaaday ahaa jirta anna oo hamsada la kordhigo inaada maxay tahay marka ee inaada annada inay ku timaado asala ahayd laakiin inaada waxaa hadda loo hoos dhigay lamadiinuuna khabarka inada laamta ku jirta darteed lianna laamkaasi wuxuu ku khaas ahaa jiray daatulkasrada midda kasrada u saaxiibka ah oo inada ayaa laamta khabarkeedu laam ay geli jirtay ee annada iyada laam ma geli jirin marka inaada waxa loo hoos dhigay waa intaa jumladuna marka booskii waa gelaysaa marka naam ayib marka wuxuu yidhi yaquulu wuxuu dhahaya kaa isagaa qariinkaa a inaka adiga la min almusadiqiina kuwa rumaynaya miyaa tahay bilbachiba iska soo qadar bachiga a idaa haddii mitnaa aan dhimanno wa kunnaa aan ahaano turaaban ciid aan ahaano iyo wacidaaman lafa aan noqonno nubcahu ma nala soo bixinayaa ama nujzaa ma nala abaal marinayaa a inaa anagu lamadiinuuna kuwa la abaal marinaya miyaan nahay sidaa buu dhihi jiray marka isaga oo jees jeesayo qaala hal antum muطalicuun qaala wuxuu yidhi ninkii ahlu jannaha ee sheekeynayay hal antum idinku muطalicuuna kuwii fiirinaya ma tihiin oo ninkaa ma eegeysaan naartii ma ka fiirinaysaan faalaca isagii baa markaa daalacday oo eegay fara-aa wuu arkay ninkii ahlu jannaha ahaa hu kii ahlu naarka ahaa ee adduunyada uu ku yaqaanay buu arkay fii sawaa'i ljaxiimi jaxiimo dhexbartankeeda dhexdeeda isagoo markaa ku sugan ayuu arkay faalaca wuu daalacday oo waa arkay wuu daalacday oo wuxuu qooraansaday oo uu fiiriyey markaa yacni naartii fara-aa wuxuu arkay hu kii baadiyeyn rabay adduunyada ku dhumin rabay buu arkay fii sawaa'i ljaxiimi jaxiimo dhexbartankeeda xaal uu yahay dhexdeeda ayuu arkay isagoo jaxiimo dhexdeeda ku sugan qaala wuxuu yidhi tallaahi allaan ku dhaartaya inhu shaniya kitta waxaad ku dhowaatay ood sigtay la turdiini inaad ihalaagto aniga inaad ihalaagto oo aada naar yacni a igu shalwiso ayaad niyahu ku dhowaatay ood sigtay walowlaa haddii lala-yahay nicmatu rabbii rabbigay nicmadiisa haddii lala-yahay oo aynan jiri lahayn lakuntu waxaan ahaan lahaa min almuxdariina kuwa la xaadiriyo macaka adiga macaada fi naari naarta dhexdeeda lagu xaadiriyo ayaan ka mid ahaan lahaa haddii nicmada rabbi aysan ahaa lahayn ayb hadalkaas baa marka dhex marayo qaala wuxuu yidhi tallaahi allaan ku dhaartay inkita inhu shaniya kita waxaa ku dhowaatay ood sigtay adiga niyahow la turdiini inaad ihalaagto ardaa ay ahla ardaahu ay ahlakahu waay waa halaagay waay waradaana waxaa weeyaan halaka waa halaagsamay baa laga wadaa waxaa kaloo taradiga la yidhaahdaa qofku marka uu buur dheer uu kasoo dhaco oo uu markaa yacnii hoos iyo gunta hoose dhulka uu u shalwado ayb qaala wuxuu yidhi tallaahi allaan ku dhaartay inhu shaniya kita waxaa ku dhowaatay ood sigtay adiga niyahow la turdiini inaad ihalaagtaba ayb marka yacni halaagu muxuu yahayna hadalkii aada ii sheegtay inaan inta kaa qaato oon adiga kugu xirto oo aan faraqa adiga kugu xirto ayaaba halaagayga ka dhinaa buu leeyahay inaan halaagsamo oo meesha aada ku jirto aan galo waxaa uun igaga dhinayd ama oy iisoo jirsatay adiga warkaagii oon yeelo bis saaxiibka xun marka halista uu leeyahay ku tusaysaa suuratu zukrufna waa noogu imaan doontaayo saaxiibka xun shaydaan marka uu la saaxiibo inuu ka shallaynayo qiyaamaha waman yacshu can dikri raxmaani nuqayid lahu shayطaana fahuwa lahu qariin wainahum layasuduunahum can sabiili wayaxsabuuna anahum muhtaduun xataa ida jaaءanaa qaala yaa layta baynii wa baynaka bucd almashriqayni fabi'sa alqariin sidaa buu dhahaya nabigana sala allahu alayh waali wasalam saaxiibka xun wuxuu ku mihaalay qof yacnii alxanla ah oo dab iyo waxaa uun markaa bir dhalaalinayo oo mar walbaa dab buufinayo qofkaasi holac agtiisa ayaa holac baa ka baxayo imaa inuu dharka kaa gubo inaad adiga ku kululaato wasakh in aad jiiddo inta aada agtiisa fadhiso waxaa intaa unbaa xaalkaagu uu noqonaya marka saaxiibka xuni kaa marka waa adduunyada waxaan ku garan karnaa naloogu mihaalay laakiin saaxiibka xun ee diinta kaa fasaadinayo waa kasii khatarsan yahay intaas marada inay kaa gubato iyo meel inay kaa gubato waa laga kabsan karaa laakiin ma laga kabsan karaa qofka saaxiibtinimadiisu inay naar kuu horseedo wax laga kabsan kara ma aha saa darteed qofka inuu saaxiibka iska fiiriyo waaye oo dadka diinta dadka ka dhumiyo dhowr nooc waaye waxaa ka mida nooc waa dadkan iska mulxidiinta ah oo ayaga diinlaawayaalka oo hadda kuwa aayaddaba ay ka waramaysa ah intuu marka maalin walbaa xoogaa shubho ah uu kuu raariciyo oo uu kuu dhiibo haddaad dhagahaaga iyo maskaxdaada aada siiso oo adoo isdhahayo ninkaani waxba kuma baadiyeyn kara adoo isdhahayo haddaad maskaxdaadii iyo dhagahaagii u dhiibto waxaa laga yaabaa inuu diintiiba kaa saaro dad badanna waa sidaa way way ku dhacday dhagahaaga marka inaadan amaahinin dadka malaaxidada ah waxay sheegayaan inaad dhagaha ka furaysato oodan dhagaysanin ee markaa inaad nafsadaada kalsooni ku qabtaa lama rabo ood istiraadid adiga diinta waa taqaanaa muxuu kaa dhibayaa waxaa laga yaabaa wax kaaga soo duulay toban sano kabacdi in shaki ay kugu reebto oo aada markaa dariiqii uga bayrtood uga leexato qolo kalena waxaa weeyaan dadka ayaga wax aan diin saxiixa aan ahayn diin saxiixa uga dhigo oo ayaga u suureeya bidcada iyo u qurxiya dadka laba sinfi bay noqon karaan kuwa ayagu bidcadooda og oo iyagu un markaa tarwiij iyo baatil inay faafinayaan og oo rabo un dadku inay sidoodoo kale u dhumaan iyo qeyb kale oo dadku u badan yihiinba iyagoon is-ogeyn ama uu jahli haysto ayaa milalkii iyo nixalkii caqiidadii iyo diintii buu ka waramayaa aqoonna uma laha marka ayuu dadkii marka yacnii mid walbaa dhegihiisiiba wax ku afuufayaa qof iska toosnaa oo wax baran rabay oo dariiq toosan ku socdo ayuu dhegihiisa wax ku afuufayaa kan lagu afuufayana ma isdhahayo war ninkaan adiga wax ma ku dhaamaa horta isdhihi maayo hore u raacayaa marka maalintaas baa cilmi barashadiis iyo kitaab ugu dambeeyaba ninkaa unbuu marka la shaahshaahayaa isaga unbuu la waramayaa wax uu meeshii uu ka kaxeeyey wixii uu ka heli jirayna toban marka loo dhigo qeyb ma siin karo taasaa inaga marka aan ugu badan dadka marka dhallinyarta ah ama yacnii wax baranayo suurad qof fiican inta layskaga soo dhigo waxbarashadii inaan laga hor istaagin taas waa daruuri ayb kuwana macaasiday dadka ugu yeerayaan macsidii bay u qurxinayaan ama waxay leeyihiin ilaahay waa kafuururaxiim dhib ma leh hal mar un iska sameey lacag baad waxaan ka helaysaa iyo ayay ugu qurxiyaan intaba marka way soo gelayaan meelahan walowlaa nicmatu rabbii walowlaa haddii lala-yahay nicmatu rabbii rabbigay nicmadiisa haddii aynan ahayn lakuntu waxaan ahaan lahaa min almuxdariina kuwa lasoo goobjoojiyo oo lasoo xaadiriyo macaka adiga la jirkaaga filjaxiimi jaxiimo dhexdeeda ayb marka min almuxdariinada marka waa in macaka filjaxiimi la yiraahdo asalku iyada waxay tahay mid lasoo istaajinaya xaggee la keenayaa siyaaqaa laga fahmayaa meel xun waay maxaa yeelay walowlaa nicmatu rabbiida ayaa waxay tahay yacni kutusayso waxa haddii nicmadaa lala-yahay meesha uu imaan lahaa meel xun inay tahay afamaa naxnu bimayitiina ilaa mawtatana aluulaa wamaa naxnu bimucadabiin markay nicmadaa iyo khayrkaa ay ku jiraan oo ay arkaan ayaa waxay leeyihiin nicmadaani ma ka dhimanaynaa waa inta aan la ogeysiinin inaynan dhimanaynin marka hore mala ma oga iyaga dhimashana waa yaqaanaan oo adduunyaday kusoo dhinteen markaasay waxay is leeyihiin nicmo hadday dhimasha ka dambayso waxba ma aha armaan ka dhimanaynaa middaan afamaa naxnu innaga ma nihin miyaa bimayitiina kuwa dhimanaya ma nihin miyaa amase in la yidhaahdo anaxnu annaga mukhalladuuna kuwa la waarinaya miyaan nahay famaa naxnu inaga ma nihin miyaa bimayitiina kuwa dhimanaya ma nihin miyaa ilaa mawtatanaa siwaa mawtatinaa dhimashadeenna ma ahane al-uulaa horreysay ma ahane wamaa naxnu inaga bimucadabiina kuwa la cadaabayo ma nihin miyaa sidaabay dhahayaan hamzada marka waa hamzatu istifhaam fa-da waa xarfu cadaf wixii ay markaa cadfaysay waa lasoo qadarayaa afamaa naxnu bimayitiina anaxnu annaga mukhalladuuna ma nala waarinayaa munacamuuna ma ma kuwa loo nicmaynayaa nahay famaa naxnu markaa ma nihin bimayitiina kuwa dhimanaya ma nihin miya ilaa mawtatanaa siwaa mawtatinaa dhimashadeennii maahane al-uulaa horreysay wamaa naxnu inaga ma nihin bimucadabiina kuwa la cadaabaya miya de markaa ilaahay waa ogeysiinayaa inaynan dhimanaynin oo geeridii baa la keenayaa jannada iyo naarta dhexdooda iyada oo wan oo kala shabahdo lagu soo loo soo ekeysiiyey markaasaa malagu qoladana uu u dhawaaqayaa ahlu jannaha ahlu naarkana uu u dhawaaqayaa markaasuu gowracayaa markaasuu leeyahay yaa ahla aljannati khuluudun falaa mowt ahlu janna haddaad tihiin waaritaan baa idiin sugnaaday dhimasha ma leh idinkana ahlu naar haddaad tihiin waaritaan baa idiin sugnaaday dhimasha ma leh markaas ayay aada u farxayaan marka ahlu jannaha ina haadaa lahuwa alfawzu alcadiim ina haadaa kan oo nicmadan ah oon laga dhimanaynin lahuwa isagu alfawzu liibaan waayo alcadiimu aada u weynin badan limithli haadaa kan oo kale intii ka ah falyacmal ha u camal faleen alcaamiluuna kuwa shaqaynayo o camal falayo dadka shaqaysanayo adduunyada inay dhexdeeda ku shaqaynayo tan oo kale jannadan oo kale haw shaqaysteen adalika khayru nusulan am shajaratu zaquum ahlu jannadii markii laga hadlay ahlu naar baa laga waramaya adalika kaagaa lasoo xusay miyaa khayrun khayr badan nusulan xagga martisoorka iyo fadilitaanka am mise shajaratu zaquumi zaquum geediisa ayaa khayr badan inaa anagu jacalnaa waxaanu ka yeelnay haa shajaratu zaquumka geedaasi fitnatan imtixaan ayaanu ka yeelnay lildaalimiinaan uga yeelnay kuwa dulmiga falo inahaa iyadu shajaratun geed weeyaan shajaratu zaquum geeda oo takhruju baxayso fii asli ljaxiimi jaxiimo salkeeda dhexdeeda kasoo baxayso dalcuhaa fiideeda kaanahu waaba isaga oo ru-uusu shayaadiini shayaadiinta madaxyadooda oo kale ah fa inahum iyagu la-aakiluuna kuwii ka cunaya weeyaan minhaa geeddaa xaggeeday ka cunayaan famaali-uuna kuwa buuxinaya waayo minhaa geeddaa xaggeeda albutuuna caloolahay ka buuxinayaan huma markaa dabadeed ina lahum waxaa u sugnaaday calayhaa yacnii waxa ay cunayaan oo geeddaa ah korkeeda maceeda la shawban dheehitaan ayaa u sugnaaday min xamiimin kaas oo min xamiimin biyo kulul ah huma markaa dabadeed ina marjicahum noqodkooda ama makaanu noqodkooda la ila ljaxiimi jaxiimo intii ka ah ayuu ahaaday ahlu naarna intan baa lagu abaalmariyey adalika kaagaas miyaa khayrun khayr badan nusulan xagga martiqaadka qof wax lagu marti sooro kaa aan soo sheegnay miyaa ku khayr badan am mise shajaratu zaquumi shajaratu zaquum geedda markaa zaquum la yiraahdo geeddaa miyaa ku yacni roon xagga martisoorka geeddaana kuma roona ina shajarata zaquumi طacaamu اlatiimi كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم inaa inagu alle wuxuu leeyahay jacalnaahaa waxaanu ka dhignay geedaasi fitnatan imtixaan say imtixaan u tahay laba wej waay mufasiriintu waxay sheegeen laba wej ayay waxay ku tilmaameen sida ay fitno u tahay wejka koowaadi waxa uu yahay waxay inkireen naarta waxay yidhaahdeen dab sidee buu geed uga baxaa dabka sha'nigiisu geedaha waa cunaa oo meel dabka shidan yahay waxba kama baxaan markaabay waxay yidhaahdeen bal fiiriya waxa uu ku hadlayo moxamed ama uu sheegayo wuxuu noo sheegay maanta in dab geed uu ka dhex baxayo ayuu noo sheegay sidaa bay dhaheen de ilaahay subxaanahu watacaala isaga qudradiisu inuu geed dab kasoo dhaliyo yacnii geed geedku inuu dab kasoo dhex baxo waa yeeli karaa ee adduunyada lafteeda geed cagaaran oo qoyan ayaa inta laysku xogo ayaa dab laga dhaliyaa geedna ilaahay waa awoodaa inuu ka dhaliyo uu kasoo dhex dhaliyo naar naartuna dabcan sideeda haddii looga qiyaasto dabkan annaga aan arkaynoo kale waa dhib maxaa yeele ilaahay naarta dhexdeeda wuxuu ku sheegay abeesooyinaa joogo waa dad baa ku dhex jiro waxaa ku jira yacnii waxyaabo fara badan oo laga sheegay haddana maca daalika haddii la yiraahdo ka waran abeesadu siday dab ugu dhex nooshahay intay gubatayba dhimo lahayd sidaa la qudrada ilaahay sidaa ma lagu dhahayo wejka labaad waxa ay tahay zaquum waxay u yaqaaneen iyaga yacnii luqaadka carabta wax kamida waxay ahayd marka timirta iyo burcadka laysku daro timirta iyo labeenta burcadka iyo timirta marka laysku qaso ee la cuno ayaa waxay u yaqaanaan burcadkaa iyo timirtaa laysku qasay zaquum waxay yidhaahdaan abujahl marka aayaddan ay soo degtay buu wuxuu yidhi yaa jaariyatu zaqimii lii waxaad iigu sukay xashtaa timirti yacni zaquum ii samey buu yidhi timir iyo burcad iyo isugu kay dar anaaba si fiican u cunaye wuxuu u qaatay marka zaquumkanna lagu cabsiinayo waa maxay waaba cuntaba uu leeyahay marka labadaa dhinacba marka fidnay ka tahay marka geeda iyagii baa lagu imtixaanay inahaa inaa anagu jacalnaahaa waxaanu ka dhignay geedii fitnatan baanu ka yeelnay imtixaan lidaalimiinaan uga yeelnay kuwa dulmiga falo mushrikiinta inahaa iyada shajaratun geed weeyaan geedda oo takhruju baxayso fii asli ljaxiimi jaxiimo salkeeda waaba kan imtixaanka aayaddan siyaaqaaba laga fahmaa macnihii hore dalcuhaa fiideeda kaanahu waaba isaga oo ru-uusu shayaadiini shayaadiinta madaxyadoodoo kale ah shaydaan baa wax lagu shabahay shajaratu zaquumna waa la shabaha iyadii shajaratu zaquum baa waxaa lagu shabahay shaydaan shajaratu zaquum lama yaqaan iyada shaydaankiina wax la arkay ma aha ka waran marka tashbiihaas culimadu marka waxay yidhaahdeen mushabaha oo shajaratu zaquum ilaahay baaba sifeeyey iyada waa la tilmaamay oo wax ay tilmaa yacnii ibhaamka iyo ogaan la-aanta waxay uga baxdo qur-aankaaba taas sheegay madaxa shayaadiinta yaa arkay shaydaan yaa arkayna madaxiisii marka mushabahu bihigana inta badan qofku marka wax shay shay loogu shabahayo waa inuu shayga wax loogu shabahayo uu yaqaano saddex macnaa meeshaas marka ku jirto macnaha koowaad waxa uu yahay ibnu cabaas ayaa wato wuxuu leeyahay bani aadamka oo dhan qalbigiisa waxaa ku jiro oo ku abuuran dihnigiisa maskaxdiisa wuxuu ka suuraysanayaa shaydaanku inuu foolxun yahay markay foolxumo inay tilmaamaan ay rabaanna shaydaanay markaa yay markaa ku tilmaamaan war waxaan shaydaankaa waa maxay kan shaydaan buu u egyahay saasay dhahayaan iyagoon arkin sida malagu wixii qurux badanba ay malaa-ig miyaa u dhahaan mana mana aynan mana aanan arkin malaa-igta suuratu yuusuf ayaa waxaan kusoo marnay maa haadaa basharan in haadaa ilaa malakun kariimay dhaheen gabdhihi yuusuf markay arkeen kan bashar maaha bay dhaheen waa malag iyagana malag maynan arkin laakiin malagga tasawur dihni abaa jiro oo malagga waxay ka suuraysanayaan wax qurux badan shaydaankiina waxay ka suuraysanayaan wax foolxumo badan iyaga caadadooda iyo curfigooda lagula hadlay marka waa fahmaya tafsiirka labaad waxa weeyaan in la yidhaahdo ashayaatiin meeshan waxaa laga wadaa alxayaat abeesooyinka carabtuna marka waa u isticmaali jirtay sidaasoo kale waxay dhihi jireen mandar qabiixa markay arkaan kaanahu shayaan kaanahu shayaan shayaan lxamaata ayay dhihi jireen oo abeesadii bay marka u jeedaan oo abeesaday waxay ku shabihi jireen shayaan marka shayaadiinta halkan la tilmaamayo in abeesooyinka laga wadaba oo macnuhu marka ay tahay geeda madaxeeda sidii abeeso oo kale wa kaana waa macno iyadana macnaha saddexaad in la yidhaahdo marka geed aada u qaraar badan oo aada u ur badan oo baadiyaha dhexdooda ay carabta ku garanayeen oo carabta ku magacaabi jireen ru-uusu shayaatiin in markaa laga shabahayo saddexdaa macnaha ku jira inahaa iyadu shajaratu dalcuhaa fiideeda kaanahu waaba isaga oo ru-uusu shayaaiini shayaadiinta madaxyadoodao kale uu yahay fa inahum iyagu la aakiluuna kuwii ka cunaya waaye minhaa geeddaa xaggeeda famaali-uuna kuwii buuxinaya waaye minhaa geedda xaggeeda albutuuna caloolihii bay ka buuxinayaan huma markaa dabadeed ina lahum waxaa u sugnaaday calayhaa waxa ay cunayaan maciisa la shawban la mashuuban shawban marka la yidhaha waa masder masderkaana waxaa laga dhigi karaa ismu mafcuul marka la shawban ay lamashuuban wax la dheehay ayaa usugnaaday ayb ama la shawban dheehitaan ayaa usugnaaday kaa oo min xamiimin biyo kulul ka ahaaday oo geeddaa waxay ku cabayaan oo isaga dejinayaan biyo aada u kulul uma markaa dabadeed ina marjicahum makaanu noqoshadooda la ilaljaxiimi jaxiima intii kaabay ahaatay inahum iyagu marka baadidii iyo siday ugu jireen ayaa laga waramayaa haddana inahum iyagu alfow waxay heleen aabaa-ahum aabbayaalkood daaliina kuwa dhunsan inay yihiin bay arkeen oy heleen fahum iyagu markaa yuhracuuna kuwii la dedejinayo waaye calaa aahaarihim raadadkooda korkooda kuwii lagu dedejinayo weeyaan iyagu baadidii marka baadi iyaga marka baadidoodu waa baadi iska taqliid ah waay aabbayaalkood awowayaalkood oo baadiyeysan bay arkeen iyagana waa iska raaceen waxay ka fiirsadeen ma ahan waay qofka bani aadamkana ilaahay caqliga wuxuu u siiyey wax qorid iyo wax akhrisna haddii weliba ilaahay uu baray maskaxna ilaahay uu siiyey waxa maskaxda loo siiyey waxa ay tahay inuu tadabbur iyo tafakur iyo ta-ani uu ku sameeyo maskaxdiisa laakiin haddii uu hayaraac uu iska noqdo oo wixii markaa uun socdana uu iska raaco wixii uu arkay dadkoo samaynayana uu yidhaha dadkaa samaynaya un uu iska dhaho waa dhibaato taabaa marka ilaahay ku eedeynayaa nimankan oo allah wuxuu leeyahay nimankani kufriga iyo waxa ay ku jiraan wax fakar uga yimid ma ahane taqliid unbuu ku yimid inahum iyagu alfow ay wajaduu waxay heleen aabaa-ahum aabbayaalkood bay arkeen oy heleen daaliina iyagoo dhunsan fahum iyaguna yuhracuuna kuwa la dedejinayo weeyaan oo calaa aathaarihim raadadkooda korkooda walaqad dalla qablahum akharu lwaliina wala wallaahi qad xaqiiqe ahe dalla waxaa dhumay qablahum iyaga hortood waxaa dhumay akharu lwaliina ummadihii hore badankood ayaa dhumeen la yaab marka male kuwan ha la yaabin walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe arsalnaa waxaanu dirnay fiihim ummadaha hore dhexdooda mundiriina kuwa u digo oo rusul a baanu u dirnay fandur fiiri kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu lmundariina kuwii loo digayay cirib dambeedkooda kuwii loo digay waxay ku dambeeyeen bal fiiri maxay ku dambeeyeen halaag bay ku dambeeyeen ilaa cibaadallaahi ilaahay addoomihiisa ma ahane kuwaa lama halaagin iyaga almukhlasiina ee la xulay oo ilaahay daacadiisa loo xulay maahane marka istitnahani ilaa cibaadallaahi wuxuu ku dhacayaa fandur kayfa kaana caaqibatu lmundariin maxaa yeelay caaqibada ayaa maxay tahay halaag marka allah wuxuu leeyahay fiiri kuwii loo digay cirib dambeedkooda sidau noqday oo la halaagay yaan la dadkaa loo digay marka yaan la halaagina ilaa cibaadallaahi almukhlasiin marka almundariin ayaan kasoo istihnoonayna mustathnaa minhuga waa almundariin ayb macnuhuna marka wuxuu yahay kuwii loo digay dhammaan waa la halaagay ilaa cibaadallaahi almukhlasiina ma ahani waxaa kaloo la dhihi karaa istithnaa yani mustathnaa minhuga laga dhigi karaa walaqad dalla qablahum akharu lwaliin ummadihii hore badankood waa dhumeen ilaa cibaadallaahi ma ahani ma dhumin kuwaas iyaga labada meelba istitnaha waad u celin kartaa walaqad naadanaa nuuxun fala nicma almujiibuun halkan waxaa ka bilaabay waxaa ka bilaabanaya qisasu bacdi alambiyaa oo si kooban ilaahay uga hadlayo walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqo ahee naadaanaa waa noo waxaan noo dhawaaqay nuuxun nuux ayaa noo dhawaaqay fala nicma waxaan nicmo lahaaday almujiibuuna kuwa ajiibay almaqsuusu bilmadxi kuwa ammaanta lagu gaaryeelaya naxnu annaga waaye buu alla leeyahay innagaa ila ajiibnay wixii nabiyullaahi nuux ilaahay uu ugu dhawaaqay uu ku baryeyna lama sheegin halkan laakiin meelo badanoo qur-aanka ka mida lagu tilmaamay nidihiisuna wuxuu koobsanayaa ashyaa badan minhaa waxaa ka mida inuu qowmkiisii habaaray adducaau calaa qowmihi oo uu yidhi anii maqluubun fantasir waa ka ilaahay u gargaaray oo minhaa waxaa ka mida inuu ilaahay weydiistay badbaado oo markaa yacnii alla subxaanahu watacaala uu badbaado iyo weydiistay wanajinii waman maciya min almu'miniin oo ilaahay uu aqbalay oo u bayani badbaadiyey isagii mu'miniinta wa minhaa waxaa ka mid a nusra iyo ajiibitaan inuu ilaahay warsaday waxyaabaha oo dhan buu noogu dhawaaqay waay nidaaguna nidaa-u dalab waaye mar haddii meel dhib iyadoo lagu jiro qofku uu dala uu yacnii cid u qayshado nidihiisu waa nidaa-u dalab waana ducada istiqaatana walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ah naadanaa nuuxun nuux baa noo dhawaaqay oo na baryey fala nicma waxaa nicmo lahaaday almujiibuuna kuwa ajiibay oo kuwaana marka almaqsuusu bilmadxi naxnu weeyaan buu alla leeyahay wanajaynaa waanu korinay hu isaga iyo ahlahu ehelkiisa min alkarbi murugtii baanu ka korinay murugtii day alcadiimi aadka u weyneyd wajacalnaa waxaanu ka dhignay duriyatahu duriyadiisii iyo ubadkiisii hum iyagu albaaqiina kuwa soo haray kuwa soo haray waxaanu ka dhignay isaga iyo duriyadiisa in allaale inta adduunyada hadda ku nool duriyatu nuux waaye maxaa yeelay intii yaraa oo ilaahay soo yacni doonida uu ku qaaday ee badbaaday yaa markaa yacnii iyo markaa nabiyullaahi nuux wax un ka farcan wax nabiyullaahi nuux ka wada farcan may weeyaan ayb wajacalnaa waxaanu ka dhignay duriyatahu nuux duriyadiisii hum iyaga un albaaqiina kuwa baaqi ahaanayo iyaga un baan ka yeelnay anuuna marka waxay tahay ana annaasa kullahum min nasli nuux dhammaan dadka nuux faraciisa waay marka waxay yidhaahdaan carab ha ahaadaan afrikaan ha noqdaan ama ha noqdaan dadkan kale iyaguna cadcad wataraknaa calayhi fi laakhiriin wataraknaa waxaanu uga tagnay calayhi calaa nuuxin nuux korkiisa waxaanu uga tagnay fi laakhiriina dadka dambe dhexdooda waxaanu uga tagnay hanaa'an ammaan ammaanta oo xasanan wanaagsan mafcuulka waa muqadar marka ey dikran wa hanaa'an jamiilan baan dadka dambe uga tagnayoo way ammaanayaan oo aada bay markaa yacni ay u ammaanayaan nuux salaamun ay amanatu nabadgelyo calaa nuuxin nuux korkiisa ha ahaato fi lcaalamiina caalamiinta dhexdooda yacnii ay markaa yacnii u duceeyaan oo ay nabadgelya ugu duceeyaan nuux ha u ahaato ayb ay salaamun nabadgelya calayhi korkiisa ha ahaato minaa inaga xaggeenna fi lcaalamiina caalamiinta dadka yacni caalamiintii dhexdooda ayb meeshaas marka de salaamun waxaan ka dhignay jumla musta'nafa taraknaadana mafcuulkeeda waa soo qadarnay waxaa kaloo tafsiir ahaan bannaan salaamuntaba in looga dhigo waxaa dadka dambe dhexdooda loogaga tegay oo macnuhu markaa uu noqdo wataraknaa calayhi fi laakhiriina maxaa looga tego huwa salaamun calaa nuuxin inay sidaa yidhaahdaan salaamun calaa nuuxin ayaan uga tagnay ayb wataraknaa waxaanu kaga tagnay calayhi calaa nuuxin nuux korkiisa fi laakhiriina dadka dambe dhexdooda aan uga tagnay dikran iyo wahanaa-an jamiilan ammaan iyo xus wanaagsan ayb meeshaa marka culimada waxay yidhaahdaan waxaa laga qaataa qofka inuu ku dadaalo sidii uu ku heli lahaa magac wanaagsan iyo sharaf fiican oo uu ummadda ka dambayso uga dhex tegi lahaa oo ilaa isaga ma waarayo waa dhimanayaaye markaad dhimato kadib ammaan iyo sharaf fiican inaad dadka uga dhex tagto taana marka waxay ku imaan kartaa inaad rabbi caabuddo wanaagga dadka nafsadaadana aada ka shaqayso iyo wanaagga dadkana aad ka shaqayso haddaad aada miisaan yar saarto maanta dadka adduunyada baabuurta kusoo kordhiyey guryaha dhismahooda kusoo kordhiyey aadka cilmigan maadiga aadka ugu soo kordhiyey markay dhintaan ka bacdi ma maqlaysid mar walbo warkooda la sheego wax u duceynaya ma arkaysid ninkan baabuur uu sameeyey waa loo duceynaa ma arkaysid laakiin dadka ahlu cilmiga ah ee culimada ahee diinka ka tago ama wax ay aqrina ay akhriyeen ha noqdaan ama wax ay qoreen oo dadka ka dambeeyo ay ka faa-iideystaan ha noqdaan ama fataawo iyo wixii sidii ilaahay lagu caabudi lahaa oo ay dadka u fadwoodeen ha noqdaane in allaale markii la sheego magacyadooda waa loo duceynaa waxaa laga yaabaa culimada qaarkood inay dhici karto daqiiqad kasto in loo duceynayaba tusaalaha ad haddaan usoo qaadano maalan alimaamu nawowi oo kale raximahullah adduunyada markaad fiiriso saacadaha afar iyo labaatanka saac ee arbiciin in la akhristo riyaadu saalixiin in la akhristo sharax muslim in la akhristo minhaajka in la akhristo la weyn maayo dad uun akhrista la weyn maayo intaasna maxay ku hayaanna qaala alimaamu nawowiyu raximahullah ninkaa marka adduunyada ilmo ugama tegin farac dad ku abtirsanayo alimaamu nawowi maanta ma jiraan sababtoo amaba guursaninba isaga nacam afartan iyo shan sanana waa ku dhintay mana guursanin laakiin ammaan wanaagsan waxaan markhaati ka nahay in ilaahay dhulka u reebay ugu reebay oo dadkaa dambe imaanayaba inay u duceynayaan marka adduunyo in laga shaqeeyo laguma kasbanaayo hanaa-an xasanan waxaa lagu kasbanayaa waxay tahay in rususha lagu daydo qofka inta uu rususha ku daydo ee rususha dacwadooda uu faafiyo ayaa waxa ka harayo ee wanaagsanee lagu ammaanayo ay noqonayaan alimaam imaamkan la yiraahdo taqyudiin almaqrizi kitaab ayuu leeyahay la yiraahdo mas'aladan uu uga hadlayo uu leeyahay dadka wan wanaagsan waxay jecel yihiin wax wanaagsan inay adduunyada ku reebaan ammaantaasna qofku inuu jeclaado wax fiican waayo leanna ambiyada ilaahay baaba jeclayd jeclaayeen suuratu shucaraana waxaan kusoo marnay nabiyullaahi ibraahim laftiisa inuu sidaas oo kale uu yihi wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin salaamun ay amanatu nabadgelyo taas oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayaa calaa nuuxin nuux korkiisa ahaatay ama haba ahaato fi lcaalamiina caalamiintii dhexdooda inaa inagu kadalika sidaadaas oo kale najzi u abaalmarinaynaa almuxsiniina dadka muxsiniinta ah sidii nabiy llaahi nuux alla maadaama uu sidaa u abaalmariyay muxsiniintuna saasaa loo abaalmarinayaa waa arrin marka kugu bixinaya adiga laftaada inaad muxsin noqotood isku daydo si aad u gaarto ilaahay waxa uu ambiyada siiyey wax un ka mida ma wada gaari kartid laakiin inaad wax un ka hesho ood dhankaa gasho oo yacni dadkaa alla uu ammaanaya aada markaa gashaan ujeedaa ilaa nebinimada iyada sina looma gaari kare cidda ilaahay u dooraa iskale ayaa helayso nabiyullaahi maxamed baana lagu khatimay inahu nabiyullaahi nuux min cibaadinaa addoomadeennu ka mid ahaaday almu'miniina ee mu'miniinta ah huma markaa dabadeed aqraqnaa waan maashaynay alaakhariina kuwii kale kuwii kale waan maasheynay oo biyihii kor iyo hoos laga keenay ayaa lagu maasheeyey waina min shiicatihi laibraahiima id jaءa rabahu bqalbin saliim waina min shiicatihi shiicadii nabiy llaahi nuux shiicadiisa yacni kooxdiisii iyo dadkii isaga markaa yani ehelkiisii waina min shiicatihi waina min shiicati nuuxin nabiyullaahi nuux ehelkiisii waxaa ka mid ah laibraahiima ibraahim ayaa ka mid ah udkur xus id waqti jaa-a uu yimid nabiyullaahi ibraahim rabbahu rabbigii uu u yimid biqalbin qalbi uu ula yimid qalbiga oo saliimin nabadgalay oo shaki ka nabadgalay oo towxiidka u khaalis ah id waqti qaala uu yidhi udkur xus id waqti qaala uu yidhi liabiihi aabihii uu u yidhi iyo waqowmihi iyo qowmkiisa maadaa maxaybaa tacbuduuna aada caabudaysaan aturiiduuna ma rabtaan oo ma doonaysaan ifkan been abuurad miyaad rabtaan ood doonaysaan aalihatan macbuudyaal miyaad doonaysaan macbuudyaalka oo min duunilaahi alla ka soke miyaad rabtaan famaa maxaybaa danukum maladiinu ay tahay birabbi alcaalamiina aada rabbulcaalamiin ka filanaysaan waxa aad markaa ilaahay heyrkii caabudaan rabbulcaalamiin maxaad ka filanaysaan markaa suu halaag ka filan maysaan waina min shiicatihi nabiyullaahi nuux ehelkiisii laibraahiima ayaa ka mid ah id waqti udkur xus id waqti jaa-a uu u yimid nabiyullaahi ibraahim rabbahu rabbigii uu u yimid biqalbin uu ula yimid qalbi qalbiga oo saliimin la nabadgeliyey oo shaki laga nabadgeliyey id waqti udkur xus id waqti qaala uu yidhi ama id waqti uu u yimid rabbigii qalbi la nabadgeliyey uu ugu yimid qaala uu yidhi liabiihi aabihii uu ku yidhi iyo waqowmihi iyo qowmkiisa maadaa maxaybaa tacbuduuna aa caabudaysaan aifkan aalihatan duunallaahi turiiduuna saddex wej oo icraaba ayaa ku bannaan in la yidhaha aturiiduuna ma waxaad rabtaan ifkan marka hamsadii turiiduunada dambaan qabadsiinayna hamsatu istifhaamka aturiiduuna ma waxaad doonaysaan ifkan waa mafcuulu bihi aalihatan ka bedel ilaahyaal miyaad doonaysaan ilaahyaasha oo min duunillahi alla sokadii a miyaad rabtaan waa idinka sidaa waa si si kalena waxay tahay in la yidhaahdo aturiiduuna ma doonaysaan aalihatan macbuudyaal miyaad rabtaan macbuudyaalka oo min duunillaahi alla sokadii a miyaad rabtaan inaad caabudaan ifkan aafikiina xaal aad tihiin idinkoo been abuuranayo weliba ifkan markaa yacni waxaan ka dhigaynaa masder inay tahay ismu faacilan kaga laqbaynaynaa waana xaalaynaynaa aafikiina idinka oo been abuuranaya markaas waxaa kaloo bannaan in la yidhaahdo ifkanta in mafcuulu liajlihi laga dhigo oo markaa ay noqoto aturiiduuna ma doonay miyaad doonaysaan aalihatan macbuudyaal miyaad rabtaan min duunilaahi alla sokadii aada caabudaan ifkan liajli ifkin been abuura dartiid darteed miyaadna u rabtaan marka ifkantii marna mafcuulu liajlihi ahaan ayaanu u nasbinay marna xaalo ayaan ka laqbaynayo wamasdaran munawa masdarun munakarun xaalan yaqacu marna waxaan ka dhignay iyada lafteedan mafcuulu bihi ahaan ku nasbinay caamilkana waa turiiduunada dambe aalihatanna markaa bedel baan ka dhignayoo ifkantaan ka bedelnay aturiiduuna ma doonaysaan ifkan been abuurad miyaad rabtaan aalihatan macbuudyaal miyaa rabtaan min duunillah yacni duunallaahi dhahay alla sokadii ayb aalihada oo duunallaahi alla sokadii ah naam aalihada oo duunallaahi alla sokadiis ah sidaa miyaad rabtaan famaa maxaybaa danukum malihiinu ou ahaaday birabbi alcaalamiina aada ka malaysanaysaan markaa rabbulcaalamiin markaa sidaa samaysaan maxaad ka malaynaysaan inuu idinku falayo ama uu idinku sameynayo rabbi yani waa idin halaagayaa waay cibaado kasta oo marka ilaahay heyrkii loo sameeyo been abuurad waay marka bidaliili hadihi l aaya kirishtaanku duquusaadkooda iyo nidaamkooda iyo waxa ay qaabka ay wax ku caabudaan iyo ciidahooda iyo kulluhu waa been abuurad yahuudduna sidoo kale waay budiistahana waa sidoo kale mushrikiinta cumuumanna waa saas marba haddii qofka cibaadadiisu ilaahay heyrkiiba ay u dhacayso wixiis waa been abuurad qofkii aan sidaa rumayninna ilaahay ma rumaynin subxaanahu wa tacaala maxaa yeele xadiidku wuxuu leeyahay man qaala laa ilaaha ila allahu wakafara bima yucbadu min duuni illahi laa ilaha illa allah waxay keensanaysaa inaad ku kufriso waxa ka soo haray ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadi cibaadadooda marka qofku suuragal ma noqon karto inuu yidhaahdo diinta islaamkan haystaa waana xaq diimaha kalena uu yidhaahdo dadkan waa fiican yihiin waana saxsan yihiin iska dhaaf maxaa yeelay waxa ay acyaada mushrikiintu waxay ku dhisan tahay waa diinkoodii ilaahayna been abuurada u ku sheegay hadaad adiga marka tiraa waa saxan yihiin waa qalad adaa qaldan marka tawxiidkayna arrintaa wax u dhibaysaa fanadara nadratan fi nujuumi faqaala inii saqiim fanadara wuxuu eegay nabiyullaahi ibraahim nadratan halmar eegis fi nujuumi xidigihii ay ila nujuumi xidigihii xaggooda ayuu halmar saa u eegay faqaala wuxuu yidhi inii aniga saqiimun mid xanuunsanayaan ahay qisadan marka waxay ahayd nimankan baabil buu nabiyullaahi ibraahim uu joogay ciraaq dhulkan ciraaq iyo shaam xaggooda xaggeeda xigo ayuu joogay bilaadi xaraan meeshaas marka dadkeedu xidigahay ka faalsan jireen xidigou fiirinayaa markaas wuxuu leeya xidigaas baa ii soo baxay waa xanuunsanaa xidigaa baa ii soo baxay lacag baan helayaa xidigaa baa ii soo baxay ilmaa ii dhalanaya xidigaha unbay yaqaaniin marka sidaa xaalkoodu markuu ahaa mushrikiinna way ahaayeenoo asnaamay caabudi jireen maalin bay marka intay cunto sameeyeen ayay asnaamtii ag dhigeen ciid iyo ciyaar iyo inay soo tuntaan oo ciidahoodii ay aadaan ayay markaa dooneen markay soo laabtaanna cuntadii oo barakaysan oo asnaamtii iyo ilaahyadii ay barakeeyeen inay intay u yimaadaan cunaan bay rabeen cuntadii markay meesha uga tageen iyagiina ay ciiddoodii u socdaan ayayna keen yidhaahdeen ad meeshii dad looga tegi maayey maxaa kugu dhacay markaa buu nabiyullaahi ibraahim wuxuu rabaa inuu ka fakado iyaga wax ay iyagu fahmayaanna inuu wax ugu sheego ayuu rabaa sarbeebna waa isticmaalayaa weliba nacam oo hadda been qayaxan ma sheegaye sarbeebuu isticmaalayaa marka sarbeebtuna hadda mararka qaar waa iyadu tawriyadu wax oo ama almacaariid mararka qaar yacni wax meesha ku jira waayo iyadu hadda been ma ahan markaabuu fa nadara wuxuu eegay nabiyulla waxuu iska dhigay marka wax sidoodii oo kale sameynaya ee nabiyullaahi ibraahim isaga xidig ka faashan maayo dabcan fa nadara wuxuu eegay nadratan halmar eegis buu nabiyullaahi ibraahim eegay fi nujuumi xidigihii fa qaala wuxuu yidhi inii aniga saqiimun waa xanuunsanayaa oo markaa wuxuu ka wadaa jiro inii saqiimun waan xanuunsan doonaa way marka sarbeeb siday ku tahay waxay tahay ey carada aniga waxaa iisoo banbaxay oon fahmay annii aniga asqamu inaan xanuunsan doono saqiimunta marka iyaga waxay u fahmeen haddaan jiranahay isaguna wuxuu ka wadaa waa xanuunsan doonaa ee qof nool ee bani aadam ana waa un xanuunsanayaa soo maha macnaha meesha ku jira sidaa saqiimunta wasfigaa marka la fiiriyana munawan marka uu yahay macnihiisu weliba waa macno oo yacni wax soo socdo ama xaadir ama wax soo socdo ayb waxaa kaloo culimada qaar ay yidhaahdaan inii saqiimun waa xanuunsanayaa macnaha waxaan aada sameyneysaan anigu waa ka jiranahay waxaan markaan idinku arko idinkoo ilaahay keyrkii aada caabudaysaan waxyaabaha yacni qalbigaygu waa ku xanuunsanaya sidaana inuu ujeedo waa dhacdaa fatawallow canhu mudbiriin fatawallow way jeesteen canhu xaggiisay kasii jeesteen mudbiriina iyagoo daba jeedinaya waa ka tageen faraaqa waa dusay nabiyullaahi ibraahim ilaa aalihatihim aalihadooda xaggooda ayuu u dusay faqaala wuxuu yidhi alaa ta'kuluuna miyaydnan cunaynin cuntadan la idiin dhigay maa lakum maa maxaybaa lakum idinka idiin sugnaaday laa tandiquuna aydnan u hadlaynin oydnan u dhawaaqaynin faraaqa waa leexday calayhim iyaga korkoodii ayuu ku leexday ilaahyadii xaggoodii buu u leexday darban daariban xaal uu yahay midkii garaacayo bilyamiini midigta ku garaacayo weliba midigtu xoog bay leedahay bidixda waa ka xoog badan tahay marka uma naxariisanin waayo aada buu budo uga dhigay waa baabi-iye ayb faaqbaluu way soo jeesteen ilayhi ilaa ibraahiima ibraahim xaggiisay usoo jeesteen yasifuuna xaal ay soo cararayaan ay soo ruclaynayaan iyagoo markaa yacnii soo ruclaynayo soo ordayo qaala wuxuu yidhi atacbuduuna ma caabudaysaan maa shay miyaad caabudaysaan tanxituuna ay tanxituunahu idinka aada qoraysaan waxaad idinka qorteen ood dhagax aada qorteen miyaad caabudaysaan wallaahu allana khalaqakum ou idin abuuray idinka iyo wamaa waladii kii ou abuuray tacmaluuna aada samaynaysaan waxa aada suurayseen oo aada qaabayseenna allah abuuray iyo idinkaba qaaluu waxay yidhaahdeen ubnuu lahu u dhisa bunyaanan dhisma weyn u dhiso dabka shida fa alquu ridahu nabiyullaahi ibraahim tuura filjaxiimi dabkaa kulul ee ololayo dhexdiisa ku tuuroo ku rida fa araaduu waxay la dooneen bihi biibraahiima ibraahim kaydan shirqool ayay la dooneen fajacalnaa waxaanu ka yeelnay hum iyaga al asfaliina kuwa hooseynta badan iyagaanu ka dhignay marka kuwa hooseeyo oo liito fatawallow way jeesteen canhu ibraahim xaggiisay ka jeesteen mudbiriina iyagoo daba jeedinaya faraaqa ilaa aalihatihim faraaqa raaqa macnaheeda waxaa la yidhaha qofku marka uu shay ku leexdo weliba si qarsoodi ah uu ugu leexdo yacnii aalihadiibuu aaday asoo isqarinaya waay macnaha oo dhuumanaya markaa yani wahuwa mustakfin waxa ugu dhow marka af soomaaliga faraaqa ilaa aalihatihim ilaahyadoodii xaggoodii buu u dusay waay aayar buu marka yacni halkaa galay marka ee waa u leexday iyadoo loo jeedo ayuu ilaahyadii xaggooda aaday macnuhu ma ahan waa leexday laakiin isagoo isqarinaya wahuwa mustakfin fa qaala wuxuu yidhi alaa ta'kuluuna miyaydnan cunaynin cuntadan la idiin dhigay oo dadkii idiin dhigayna ay idinka tageen miyaydnan idinku cunaynin marka bani aadamkii wax cunayay bay iyagu ka hooseeyaan marka kii sareeyey baa marka wax hooseeya caabudaya nacam sidaasna caqli caqligu ma keenayo xataa inaba maa lakum sifo labaad waa kan haddana ay leeyihiin oo naqsi ah maa maxay baa lakum idinka idiin sugnaaday laa tantiquuna aydnan u dhawaaqaynin maxaa u hadli laadihiin markuu sidaa ku yidhi waa shiban yihiin markaasuu yidhi maxaa u hadli laadihiin meeshaa marka hadal la-aantu waa ceeb marka waa nuqsaan qofka haddii uunan hadli karin naqsi baa ku jira marka wax aan hadli karin see u caabudaysaanuu ka wadaa marka saas waa dhow rabaa inuu ku xujeeyo meeshaas marka maxaa kasoo baxayo ilaahay inuu hadlo inuu hadlo ayaa kasoo baxayo wamin kalaamihina qur-aankaanaaba kamida aan aqrinayna yaa ilaahay ku hadlay subxaanahu watacaala cuntada laakiin ilaahay wax ma cuno maxaa yaele cuntadu xaaje iyo baahiba ay keenay qofku inuu wax cuno maxaa keenaya baahi baa keenaysa ee ilaahay xaaje iyo baahi ma qabo laakiin hadalku isagu naqs marna naqsi ma noqonayo iyo nuqsaan maxaa yeeley ilaahay inuu dadkii wax u sheego xaq iyo baatilkii inay fahmaan oo awaamir ou amrow rabaa haddii uunan waxba amri karin naqsi iyadaa taasaaba naqsi ah marka ayib faraaqa waa yacni wou leexday calayhim korkoodu ku leexday marka calayhim baa halkan lagu gudbiyey tadmiin baa ku jiro faraaqa calayhim tii horena ilaa baa lagu gudbiyey ay fa aqbala calayhim waa ku jeestay faraaqa waa jeestay calayhim korkoodu ku jeestay darban daariban xaal uu yahay midkii garaacaya bilyamiini midigta ku garaacaya weliba ama darban mafcuul mutlaq ahaan in loo nasbiyo oo la yidhaha yadribuhum isagoo garaacaya darban garaacis bilyamiini midigta oo ku garaacaya labadaba banaanta in lagu nasbiyo fa aqbaluu way soo jeesteen ilayhi xaggiisay kusoo jeesteen yazifuuna waxaa loo badan yahay yazifuuna bimacnaa yusricuuna iyagoo degdegayo markiiba soo ordayo waxaa kaloo laga macneeyaa min zifaafi lcaruus qofka caruuska a marka la wado ayar buu socdaa soomaa tartiib ayuu u soconayaa lugihiibuu dhulka ku jiidayaa tartiib bay ayuu u soconayaa ma bo ma ordaya mana socod boobayo macnahaas labaad haddii la yidhaha aayadda waa lagu macnaynaa waxay noqonaysaa fa aqbaluu ilayhi xaggiisa ayay ayay u jeesteen yasifuuna iyagoo markaa luudayo oo lugaha dhulka ku jiidayo luudayo aayar u socdo maxay ugu socdaan aayar waxay is leeyihiin kollaba ilaahyadiina waxba lama gaarsiin karaa ka dhaadhacsan ilaahyadiina waa ilaahyo waa yacnii nafci iyo durbay ayaa laga raadiyaa saa darteed kollaba yacni meeshan qaylada ka yeerayso ilaahyadiina waxba u dhibi maysee tartiib iskaga socda qofku marka uu shayga u baqaayo ayuu u degdegaa soo maaha oo u ordaa haddii laakiin kalsooni aada qabto aayar baa isaga soconaya soo maaha yasifuunada haddii sidaa laga macneeyana waa saas laakiin sida horaa fiican loona badan yahay qaala wuxuu yidhi atacbuduuna ma caabudaysaan maa shay miyaad caabudaysaan tanxituuna aada idinku qoraysaan asnaamta waa la qoraa waxaad qoraysaan miyaad caabudaysaan buu leeyahay waa la yaab idinkaa gacantiinii ku qorteen waana caabudaysaan ayb mushrikiintan hadda adduunyada ku nool haddaad aragto waxaad moodaa aayaddan inay iyagaba ka warramaysa asnaamtii waa qorayaan waxbay ku sameynayaan waa nadiifinayaan cabaar markuu ka shaqeeyaba waa u sujuudaa marka dhag buu sujuud u siinaa wax lala yaabo waay marka isagii baa qoraayo oo hagaajinayo haddana u sujuudayo qolo buudiista ahan beri waxaan arkay iyaga oo dhagax meel macbad uu ahoo kasoo horjeedkiisa dar irid iridka laga galay waay waxay ku samaysteen sanam bay ku sameeyeen waxbay ku qorqoreen waa xardheen markaasuu intuu jaranjaro meeshii saartay galab ayaa waxaan arkay isagoo marka aada u qorayo oo habaynayo cabaar markuu shaqeeyey xoogaa uu saa u qoraba sidaas buu dhahaya waa u sujuudayaa qac buu sujuud uga siinaa aayaddan baa marka qalaf igu soo dhahday qaala atacbuduuna maa tanxituuna wallaahu khalaqakum wamaa tacmaluuna dadka hadda waxay u malaynayaan dadku inay ilbaxeen waqtigan oo waxaan qur-aanku uu ka hadlayo iyo mabaadi'dan qur-aanku uu naqdinayo hadda dadka inay ka ilbaxeenay u haystaan waxaad arkaysaa nin brofessor oo jaamacad dhigo oo haddana waxaas u sujuudayo waa buux waa caqliga marka cilmigan adduunyadu ma keenayo hanuun asaga ma keenan qofku markuu brofessor yahayna maahan inaad iska dhaadhicisa adiga sacaadadii inuu gacanta ku haysta brofessorra badan oo lo-da caabudaa jiro kuwa dhagaxaa caabudayaa jiro ayb marka waa mashaakil lo dhimanayso caabudayaa lo xanuunsanayso caabudayaa aaw cilmiga marka wallaahu allana khalaqakum uu idin abuuray idinka iyo wamaa waxa tacmaluuna aada caabudaysaan maada mawsuulan ka dhigaynaa waladii tacmaluunahu camalkana suuradaa loo jeeda taswiirka waxaana aad idinku qaabayseenna allah abuuray idinkana allah idin abuuray masderiye in laga dhigana waa bannaan tahayo wallaahu alleh khalaqakum wou idin abuuray idinka iyo wamaa tacmaluuna wacamalakum idinka iyo camalkiina waxaa kaloo bannaan istifhaamiye in laga dhigo wallaahu alla khalaqakum wou idin abuuray wamaa maxaybaa tacmaluuna aada samaynaysaan idinka allaaba idin abuuraye waa maxay waxaad samaynaysaan oo ilaahay keyrkii inaad caabudaysaan ah saddexdaba istifhaamiye iyo masderiye mawsuula waa laga dhigi karaa qaaluu waxay yidhaahdeen ubnuu lahu dhisa bunyaanan dhis dhismo u dhisa fa alquu rida oo tuura hu nabiyullaahi ibraahim filjaxiimi ku tuura jaxiimo dhexdeeda fa araaduu waxay dooneen bihi biibraahiima ibraahim ay la dooneen kaydan shirqool fa jacalnaahum waxaanu ka yeelnay iyagii wax shirqoolayay al asfaliina kuwa hooseyn badan oo ina iyagu liitaan ayaanu ka yeelnay marka suuratul anbiyaa baan kusoo marnay hadde sida ilaahay nabiyullaahi ibraahim u badbaadiyey oo dabka uu uga badbaadiyey markuu dabkii ka badbaadayna kadibna waa kii hijrooday hijradii iyo qisadeeda iyo ayaa halkaa marka kasii soconayso hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina moxamed